shirka maamul samaynta labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa lagu heshiiyey in maamul loo sameeyo bisha agost ee sanadkii hore sanad iyo jarjar ayaa ka soo wareegtay intaa wadahadal iyo isqancin iyo dadaallo ayaa socday marka ma garanayo sabab hadda loo yirahdo waa la dadejiyey degdegsiime igalama muuqato maalin walba in baa la qancinaya maalin walba dad baa la qancinaya ayaga ayaa go-aansaday sida ay wax u wadaagayaan iyo waxa dowladda iyo urgoboleedka igad iyo beesha caalamkuna kor joogteen iyo maxaanku irahda waxay goobjoogayaal iyo haagid ayay ku lahaayeen marka dadkii wado dheera lasoo maray shalay ma bilaabanina sanad iyo jarjar ka horay soo bilaabatay weli ma dhammaan maamulkii laakiin laguma degdegin marna laguma degdegin annagu waxaan qabnaa labadaas gobol dadkii u dhashay taladooda lahaa codkooga lahaa waxay fadhiyaan jowhar waa kow waa maamul aan rabna asaguna inuu aada u caddaado dadku ay wada joogaan saxaafaddu ay joogto horta fagaara maalin cad ana wixii la dooranay iyo go-aanada la gaari in lagu gaaro federaaleynta soomaaliya si habsamaya u socotaa layskuma dilin colaad kama dhicin dad laguma barakicinin marka hab aad iyo aad u wanaagsan oo mas-uuliyad badan dadka soomaaliya ee degaanada degan iska saareen ayuu ku dhismeen maamuladu waanay socdaan